bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysaay meel walbo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka xulashada barnaamijka xulashada maanta waxaa idiin fududaysay shirkadda golis qodobada barnaamijka xulashada maanta aa ku maqli doontaan oo waxaa ka mid a waa sidee aragtida nabadoonnada gobolka bari ee ku aadan heshiiska puntland iyo galmudug darawalada gaadiidka gudaha magaalada boosaaso ayaa ka cabanaya burburka wadooyinka gudaha magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari iyadoo abaarabaasina ay ka jiraan guud ahaan gobolada dalka soomaaliya ayaa deegaanada puntland gaar ahaana degmada burtinle waxay ka mid tahay meelaha ay sida baan u saamaysay abaartu qodobadaasiee kuwo kale barnaamijka xulashada ayaa ku maqli doontaan marka horese warkii dunida iyo khadar cawl ismaaciil
wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe waxay sheegayaan in ciidamo dowladda soomaaliya ah oo amisom wehelanaysa saaka ay la wareegeen tuulo lagu magacaabo miirtuuga oo ku taalla gobolka shabeellaha dhexe al-shabaab ayaa ka talinaysay tuuladaasi tuuladan ayaa ka mid a tuulooyinka hoos yimaada degmada mahadda ee gobolka shabeellaha dhexe cabdilaahi maxamed cabdilaahi oo ka mid a saraakiisha ciidamada oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in si nabadgelyo ay kula wareegeen deegaankaasi ayna iskaga baxeen ururka al-shabaab markii ay ku soo dhowaadeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom cabdilaahi ayaa intaa ku daray in xaaladda deegaanku degan tahay ayna ciidamada dowladda soomaaliya wadaan howlgallo amniga lagu sugayo islamarkaana miinada lagu baadhayo nabadoonnadii waxgaradka puntland kuwooda ku sugan gobolka bari ayaa si diiran u soo dhoweeyey heshiiska maamulada puntland iyo galmudug ku gaadheen magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug kaasoo ku aadana nabad ka dhalata magaalada gaalkacyo iyo in dagaalka la qaboojiyo lana joojiyo nabadoonnada waxa ay madaxda maamulada puntland iyo galmudug kula taliyeen inay heshiiska dhowraan lana tixgeliyo shacabka ku dhibaataysan duleedka magaalada gaalkacyo ee labada dhinac ka qaxay halka warkaasi idinka imanaya waa efemyada daljir madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday ee dalka maraykanka barack obama ayaa muujiyey welwel uu ka qabo mustaqbalka maraykanka kadib markii madaxweyne loo doortay donald trump obama oo shir saxaafadeedkiisii u horreeyey qabtay kadib doorashadii madaxweynaha ayaa sheegay inuu rajaynayo in trump aanu noqon doonin mid hadalkiisu xarig la'aan yahay sida ololihii doorashada oo kale obama ayaa sheegay inuu aaminsan yahay in madaxweynaha la doortay ee trump aanu ahayn sidaa dad badani aaminsan yihiin qof fikirkiisa iyo falsafadda raaca balse uu yahay hogaamiye aragtidiisa waaqaca iyo xaqiiqada jirta ku salayn doona obama ayaa xilliga uu u ololeynayay hillary clinton wuxuu sheegay in trump aan lagu aamini karin hogaaminta dalka taasi oo uu sheegay hadda in lasoo dhaafay xilligii ololaha dadku way hadleen waxayna doorteen trump waa mid isaga u taal inuu samaysto koox uu filayo inay u shaqeeyaan si siyaasaddiisa ka turjumaysa kuwa aan u codayn trump waxaa laga doonaya inay aqoonsadaan sida dimuqraadiyaddeennu u shaqayso ayuu yidhi obama obama ayaa ka dalbaday trump in uu dabeecaddiisa wax ka bedelo sidoo kale waxa uu obama sheegay trump inuu horey u sheegay in wax kasta oo uu ku faanayo obama uu ka noqonayo sida heshiiskii cimilada nidaamka caafimaadka obama care iyo carruuraha yimid maraykanka iyaga oo yaryar kuwaasi oo ku yimid waddo aan sax ahayn in la siiyo sharciyo ku meel gaar ah obama ayaa sheegay in waxa ay qabteen ay tahay wax wanaagsan taasi oo weli saaran sanduuqyada doorashooyinka warkii waa naga intaasaan dibida ku celiyo qeybaha hadhe ee barnaamijka xulashada daljir mahadsanid khadar
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah taaj international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaaladda siddeetan iyo labo labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal
aan ku bilaabo sida qodobada barnaamijka dhegaystayaala ku maqlaysayna nabadoonada gobolka bari waxa ay si diiran u soo dhoweeyeen heshiiska maamulada puntland iyo galmudug ay ku gaareen magaalada gaalkacyo kaasi oo ku aadan in nabad ay ka dhalato magaalada gaalkacyo islamarkaana ay noqoto mid lagu wada noolaado oo la xoojiyo nabadoonada ayaa sidoo kale waxa ay madaxda maamulada puntland iyo galmudug ugu baaqeen in heshiiska la dhowro lana tixgeliyo shacabka ku dhibaataysan duleedka magaalada gaalkacyana ay soo xaroobaan nabadoon cabdiqaadir axmed xarago afhayeenka nabadoonada gobolka bari ee puntland waxa uu warramay waryahana xasan haykal isagoo arrimahaasi ka hadlay
xasano aada ba umahadsan tihiin iyo raadiyo daljir dhammaan waa idin salaamayaa iyo bulshada reer puntlandba dhammaan haddii aan mawduucan gudagalo dabcan dagaalka gaalkacayo horeyna nabad baanu ugu baaqnay haddana nabad baanu ku baaqaynaa heshiisyada hadda la galay maamulada puntland iyo galmudug iyo bulshada reer gaalkacyoodna annagu waa soo dhaweyneynaa waxaanuna ku baaqaynaa in la hirgeliyo heshiiska si ummaddan mudug joogta ama ummadda soomaaliyeedba ay u hesho xasilooni iyo nabad siday u heli lahaayeen annagu mar kasta waan ku baaqaynaa waana soo dhaweyneynaa waxaana rajaynaynaa insha allah in heshiisyadaas la galay maanta ay noqdaan kuwa taabagala oo ummadda waxtar u leh maxaa yeelay meeshii gaalkacayo qax baa ka dhacay dil baa ka dhacay barakac baa ka dhacay dhibaato yacni inta bini aadan uusan ku noolaan karin ayaa ka dhacay marka waxaan rajaynayaa arrimahaas inay noqdaan kuwa hirgala oo taabagal u noqda odayaasha iyo maamuladuna inay runtii hirgeliyaan ummaddana loogu baaqo sidii ay isu ma garanaysaa nabadgelyo ugu wada noolaan lahaayeen amniga iyo istiqraarkana loo soo celin lahaa
waayahay maadaama heshiiskaasi la gaaray afhayeene doorka nabadoonada ama isrimada iyo waxgaradka ama culimada ay ku leeyihiin ambaqaadka heshiiska gaalkacyo iyo nabad ka dhalata magaalada gaalkacyo iyadoo aan ognahay in horay istimada labada dhinac ay dagaaladii muddooyinkii u dambeeyey lixdii isbuuc ka dhacay gaalkacyo ay nabadeynteeda qayb ka ahayd balse labada dhinac ay ka dhaga adeegeen doorka ay ku leeyihiin iyagu maxay yihiin dabcan doorka de cuqaasha iyo isimadu ay ku leeyihiin waa in ummadii nabadgelyadoodii iyo xasiloonidoodii dib loogu soo celiyo ummadda dagaalsanna la heshiisiiyo ummadda kale oo oo ma garanaysaa horumarkeediina laga wada shaqeeyo waxaase muhiim inoo ah mas-uuliyadda dalka waxay saaran tahay dawladaha ama dowlad goboleedyada hadda jira mas-uuliyadda koowaad bay qaadayaan maxaa yeelay bulshada iyaga ayaa madax u ah iyaga ayaa loo doortay inay ummadda nabad u horseedaan colaadaha iyo dhibaatadana ay ka hortagaan marka aniga waxaanu kaalinta aanu ku leenahay ama dhaqanku ku leeyahay waa mid cad taasoo ah inaanu ummadda u horseedno inay ummaddu ay xasilooni iyo nabadgelyo ku noolaadaan saas darteed marka waxaan leeyahay odayaashu inay dadaal badan u galaan oo labada dhinacba siday ummaddoodii iyo waddankiiba loo xasilin lahaa wixii dhacayna la ysaga dhaahin lahaa wixii ma garanaysaa looga gudbi karo nolosha bini aadamkana loo taabagelin lahaa marka annagu waxaanu runtii xoogga aanu saaraynaa ama si aanu ku baaqaynaa labada maamul inay mas-uuliyadda si dhaba u qaataan wixii marka heshiisiina oo beelaha ama ama ama ama ama waxa la doonayana runtii odayaashu way ku filan yihiin heshiiskaasi gaalkacyo dad badan ayaa walaac ka muujiyey ergeyga gaarka qaramada midoobay ee michel ketin sidoo kale qoraal uu maanta soo saaray waxa uu maamulada puntland gaar ahaan madaxweyneyaasha puntland iyo galmudug ugu baaqay in heshiiskaasi ay adkeeyaan marka maxay tahay ka isima ahaan ama nabadoon ahaan walwalka idiin muuqda idinka iyo in heshiiskaasi uu dhaqan geli waayo runtii heshiisyada waa run in la taxgeliyo horta waxaa nasiib darro ah in qaramada midoobay madaxdeeda ama cid kasta oo yani jaanib adduunka ka timi inay u goodido sida aad sheegayso dadkii dalka u dhashay ee madaxda ka ahaa taa annaga macquul ma ahan waxaanu doonaynaa waxay tahay bulshadu waa bulsho soomaaliyeed waa bulsho wada degan waa bulsho islaama waa bulsho la doonayo iyagu inay isnabdayaan oo wixii dhiba ay iska qabtaan saa darteed marka aniga ma soo dhaweynayo dadkan haddaydan hirgelin ama yeelin ama waxaas ee dad kale dee annaga danteenna inagaa og danteennu waxay tahay inaan heshiino waxa laysku hayana ee laga wada hadlo wixii ummadda horumarkeedana loo magaranaysaa iyagu ay hirgeliyaan marka aniga waxaan leeyahay oo xoogga saaraya waxay tahay bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan khaasatan ee gobolka mudug ee gaalkacanyo ayaa la doonaya xalku inuu ka yimaado dadkeedaa la doonayaa inuu ka yimaado bulshadaa la doonayaa inay nabad ku baaqaan ee qaybaha bulshadaa la doonayaa inay yacni u guuxaan nabadda si ay u soo ceshadaaniin noloshoodii iyo ganacsigoodii iyo isdhexmarkoodii say u soo ceshadaan marka aada iyo aad baan usoo dhaweynaya in bulshada soomaaliya ay wax qabsadaan
waayahay labaatanka bishan waxaa lagu balansan yahay in ka in magaalada gaalkacyo laisugu tago labada dhinac isugu tagaan ay ka wada hadlaan dad badan baa qaba in sarta meesha ay ka qurantay wadahadalka ay ka dhacaan oo labada dhinac ay ka wada hadlaan madaxweynihii hore ee puntland cadde muuse oo warbaahinta la hadla waxa uu sheegay in aysan danta ku jirin in kismaayo haata lagu wada hadlo marka nabadoonna ahaan ama waxgarad ahaan idinku fikir noocaas oo kale ma qabtaan annagu fikirka runtii fikirka madaxweynihii hore uu qabo baan qabnaa waxaan qabnaa in gaalkacanyo lagu qabto shirka nabadaynta dadka la heshiisiinayaa waa gaalkacanyo bulshada la rabo in lagu soo celiyo inay wada noolaadaan oo iyagu wax wada qabsadaan oo iyagu ma garanaysaa ay wixii dhacay ay dhexdooda ka heshiiyaan waa gaalkacanyo marka annagu ma soo dhaweynayno kollay dabcan meel meelo kale iyo ana annaga shaksiyan haddaanu nabadoonnada nahay ama cid kasta oo xallinta khilaafaad ka shaqaysa waxay nabaddu ku habboon tahay ama la doonayo meesha laga la rabo in laga haaneedo ama meesha in laga qabto u baahani waxay tahay meesha wax ka dhaceen in lagu qabto si dhibaatada dhacday xalkeeda iyo iyo wanaaggeedaba labadaba loo wajaho waxaan doonaynaa marka annagu waxaanu soo dhaweynaynaa in gaalkacanyo mujtamaceedu uu noqdo mujtamac runtii ka heshiiya ka heshiiya wixii dhacay maxaa yeelay wax way dhacayaan laakiin waxa dhacay waa in wax laga qabtaa waa in ummadda dhibaatada tan hadda maalin kasta dhacaysa oo oo oo nadaashatay baa waxaa la doonayaa in in in layska dhaahiyo ummadda tanuna waxay doonayaan runtii annaga heshiiska la leeyahay meelo kalea loo dhigayaa dabcan dee maamullada ayaa kolley wada laakiin annaga fikrigaasu fikri waxaan u aragnaa aanan aada u jeclaysan weeye gaalkacayo ayaa fiican nabadeeda in lagu qabto wax lagaga qabto cid kasta oo markaa wax ka qabanaysa oo meelo kale ka imaanaysana inay gaalkacayo yimaadaan oo markaa dhinacyada qabtaan ama ama waxay kordhinayaanna ay kusoo kordhiyaan anaga taasaan qabnaa insha allah
waayahay ugu dambeyntii marka si aysan usoo lolaaban colaada gaalkacyo muxuu xalku ku jiraa baa is leedahay xalku wuxuu ku jiraa maamulladu inay isfahmaan maamulladu inay wada shaqeeyaan maamulladu inay wajahaan ummadda ilaahay subxaanahu wa tacaala uu mas-uulka uga dhigay inay ma garanaysaa wixii laysku hayo ay iyagu ka wada hadlaan ummadda kalena ay u jihayaan waxa dantooda ku jidho annagu taasaan xalka u aragnaa maxaa yeelay shaygu hadduu soo noqnoqdo waxa weeye dhibaato badan buu abuurayaa waxa marka annagu aanu fikrigayaga iyo yacni aanu ka qabnaa wuxuu yahay ama aanu soo jeedinaynaa arrinta gaalkacayo maadaama ay u baahan tahay dadka degani dadka ku wada nooli ama ummaddan rabta la doonayo in wax lagu qabtaa waxay tahay iyagu inay wada hadlaan iyagu inay heshiiyaan iyagu inay wada gaaraan sidii ay mustaqbalka u wajahaan dowladuhuna dowladda yacni dowlad goboleedyada ama dowladda federaalka oo dalka mas-uulka guud ka ahi waxaa la doonayaa si wanaagsan in loo maamulo oo ummaddii hoggaanka loogu qabto hoggaan baa laga dhigtay laakiin in ummaddii laysku jirrado oo ummaddii maalinba meel loo dhigo oo ummaddii meelo kale loo jihayaay waxba tari mayso annaga marka waxaanu soo jeedinaynaa waxay tahay daalkacayo iyada ayaa u baahan in in si dhaba way leedahay yacni rag xallin kara ama dad ma garanaysaa u heelan inay nabadii dhaliyaan waxaa la doonayaa dadkii in hoos loo waraysto waxaa la ysku hayana ma garanaysaa garwadeennada oo dawladaha ka ah inay si si wanaagsan uga heshiiyaan
darawallada ka dhex shaqeeya gudaha magaalada boosaaso gaar ahaana wadayaasha gaadiidka b l ka loo yaqaano ee ka dhex shaqeeya gudaha xarunta gobolka bari ee boosaaso waxay ka cabanayaan burbur ku yimid waddada dheer ee laga soo gala magaalada ee halbowlaha u ah magaalada islamarkaana aadka gaadiidku ay u isticmaalaan iyadoo waddadaasi ay burbursan tahay darawalladan bi-eelada ee ka shaqaysa gudaha magaalada boosaaso ayaa sheegay in dowladda hoose ee magaalada boosaaso ay ka qaada cashuur badan waxna aanay ku qaban sida ay hadalka u dhigeen haddaba waxaa saaka wadayaashaasi booqday waryahana xasan haykaloo warbixintan inooga diyaariyey
halkan waa suuqa weyn ama bartamaha suuqa magaalada boosaaso waddadan aan dhex taaganahay waa waddada keliya ee magaalada soo gasha kana baxda waddadan ayaa dadka inta badan waxay u yaqaanaan waddada gaaco waxaana inta badan isticmaala gaadiidka beelada sida tagaasida gaadiidka dhikilooyinka loo yaqaano ee kusoo kordhay magaalada iyo gaadiidka waaweyn ee xamuulka qaada ee dekadda boosaaso ka soo rakaabsada waxaana inta badan waddada hareeraheeda aad ku arkaysa ganacsato yaryar oo waddada hareeraheeda ku ganacsada baabuurta waaweyn marka soo kacdo wallahi waa kuwaas dadka weydi waan ka carara ma garat marka waxa weeye dee haddii nala ka dhisay shil iguma soo dhicin waxna iguma gaadhin alxamdulilah rabbi alcaalamiin shil iguma gaadhin alxamdulilah rabbi alcaalamiin waxna igama been ma garatay haddana ilaahay baan ka hoos galay dee haddaa meesha naga dhisaysaana naga dhisa hadeedaa naga dhisayna dee sida ayaanu iskaga dhabaqsanayna baabuurtii baa meelay marta weyday iyadii baa isjiiraysa iyadii baa isku dhacaysa meesha socod xumaankeeda socodka xunta dawlad hoose iyagbaa cashuurtaa ka qaatan iyagaaba taagana maxaan u qaranaya maxaan ka sheegaa iyagaaba taa dawlad hoose iyadaaba joogte maxaa loo sheeg ma iyaga wax loo sheegaya waddadan ayaa waxaa ka muuqda burbur xoogan gaar ahaan iyadoo waddada yeelatay godad fara badan gaadiidka ayaa inta badan ka leexda godadka waddada bartankeeda ku yaala iyagoo gaadiidka ay yihiin kuwa isdaba jooga inta badanna iyadoona halkaasi ay ka jirto saxmad aad u fara badan darawallada gaadiidka bi-eelada ee ka dhex shaqeeya gudaha magaalada boosaaso gaar ahaan waddadan aan haatan dhex taaganahay ayaan halkaasi ku booqday saaka idris maxamed axmed waxa uu ka mid yahay darawallada b l-ka ee waddadan inta badan isticmaasha waxaana uu sheegay in dowladda hoose ay ka qaado canshuuro dhowr ah isagoona sheegay in tacadiyo fara badan ay ku qabaan waddadan oo ay ka mid tahay gaadiidkan ay wataan gaar ahaan bielada oo candhada iyo kaabanada ay ka jibiyaan godadka ku yaalaha bartamaha waddadan magacayga walaale waxaa la yidhahdaa idris maxamed axmed walaale dhibaatooyin aada iyo aada u weyn baa lagu qabaa dhabadatan dawladdana cashuur bay naga qaadaa dawladda hoose subax kasta oo ilaahay macnaha mata keeno lacag baa laynaga qaadaa waddadiina laynooma dhiso hadda ka horna waa ka hadalnay oo dad baa lagu xiraa ma fahantay marka dee dawladda iyo macnaha mataqaanaa waxaan rabnaa in waddadatan cashuurta laynaga qaado laynoo hagaajiyo
maxaa kamid a marka dhibaatooyinka aad kala kulantaan maadaama ay burbursanta burburka waxaan kala kulannaa walaal waddooyinka marmar waxaa dhacdaa kaabaanada iyo baabuurka ee naga jabaanay marmar shakaladaa sii daaya waxaasoo dhanna macnaha dawladda nooma oga marka waxaan rabnaa in wax laga qabto walaal wax inuu ka qabto dhabadatan
ibraahim cabdiqaadir oo isna ka mid ah darawallada bi-elada ee gudaha magaalada boosaaso ka shaqeysa ayaa waxa uu qabaa isna fikir la mid ah kan uu muujiyey idriis maxamed waxaana uu sheegay ibraahim in burburka waddadan ay tahay mid aada u baaxad weyn ah dhowr jeerna ay ka dhaceen shilal kala duwan magacaygu waa ibraahim cabdulqaadir niyo waddadatan aada iyo aad baan ugu dhibannahay saas daraaddeedna innagoo macnaha dhinacii sabnaa ka soo carayna dhinacii meheradaha baan usoo durugnaa oo macnaha waddadii macnaha xagga fiicneed baan usoo durugnaa saasay tahay shilkeedana aad bay u badan tahay dee macnaha haddii wax laga qaban lahaa wax dhan bay ahaan lahayd moogtahay dawladdu ay wax nooga qaban lahayd halkee way burbursantaha waddadaas leedahay ilaa hadda waddadaas ilaa iyo suuqa hoose ilaa gaaca ilaa meeshatan ilaa karaamo bay burbursan tahay ilaa karaamoon bay burbursan tahay aad iyo aad duu xoogeeda burbursan yahay dee niyo waxqabad aad iyo aad bay u baahan tahay macnaa annaguna tacajub aan ku qabnaa intaas marka maxaa ka mid ah shilalka ama dhibaatooyinka aad kala kulantaan waddadan maadaama ay burbursan tahay waxna laga qaban waayo
badanaa macnaha baabuurta waa jidhaa dadka waa lagu jiraa macnaa inta baabuur ka cararaya wadadii ka cararaya godkii jabnaa gaariga qaq kaga yeersiinaya macnaha baanu ka cararnaa marka dee saas daraadeed dadkii shil baanu gel macnaha la galnaa oo baabuurtii shil baanu iskula galnaa dee in wax nalooga qabtaan u baahannahay haddiise macnaha annaga aanu wax isaga qabanayno waa wax dhan moogtahay walaal waaya ma jiraan marka shilal muddadii darawalka aad ahayd ka dhacay oo aada og tahay haa hadeer muddo saddex beriya ka hor mid wiil barabagis wata oo godka cararaya baa waxaa dhacday gabarku wiilku jiiray oo muraayadda isaga muraayadda ay ka gaareen kabarka iyo dee odaygiina waa dhaawac isbitaalku yaallaa waa waa saddex beri ka hor weeye maanaa dhiba meel wax fog ma aha siciid saalax aadan oo isna ka mid ah darawallada wata gaadiidka loo yaqaano dhikilooyinka ayaa waxa uu sheegay in burburkan ku yimid waddada dhankooda ay qayb ka yihiin hoteelada waaweyn ee ku yaalla hareeraha waddadan oo inta badan xilliyada habeenkii ku soo daadiya waddada biyaha wasaqaysan taasi oo keenta inta badan in waddadu ay godad yeelato waxaana uu dowladda hoose ugu baaqay in waddadan ay wax ka qabato
waddada hillaac marka la dhaafo golis in yar la dhaafo hillaac iskooyska yar maaragtay halkaas aad iyo aad bay dee xagga gaadiid ahaan ugu xunta baabuurta waaweynee waaraadadana maaragtay aad iyo aad bay ugu xunta halkaa baabuur badan baa candhada ku jabiyey horta anugu nin dhikla wataan ahay waddadaasi markay zaxmadda tahayna way xun tahay markay waddada furan tahayna way xun tahay mar walba si walba way xun tahay waayo godad bay leedahay godadkaana waa biyo udheellada waaweyn laga soo shubo ayaa godadka soo gala sidaa darteed godadka waa sii qodmayaan waana sii weynaanayaan haddana baholay noqdeen baabuurta isku ciiraysa iyo kuwa isku dhacaya ayaa tiradoodu badanta mar walba halkaa dhowr jeer baanu ku suganay aaba haddaan fahanta marka aad iyo aad waxaanu rabnaa inaan waddadaasna laga hagaajiyo haddaanu nahay gaadiidka dadweynaha lacagna waanu bixinaa cashuur waana laga qaadaa dawladda hoose way naga qaadaa iskaashitadu way naga qaadaan marka waxaan rajaynaynaa in waddadaasna laga dhiso haddaanu nahay gaadiidka dadweynaha beelada aad iyo aad haddii waddadaas noogu xun tahay shacab ahaan iyo ra'yi ahaanna markaan ka hadlana waddadaasi gargaar xitaa hadday noqoto xataa haddii gacan noqoto annagu waan la dhisaynaa dadka dhisaya waanu aad iyo aad baanu taageeraynaa waxaya qaybteedaanu bixinaynaa diyaarna waxaan u nahay in waddadaas la dhiso magaalada boosaaso ayaa ah isha dhaqaalaha ee puntland waxaana jirta waddooyin kale oo horumar ballaaran laga sameeyey balse waddadan oo ah waddada keliya ee halbowlaha u ah magaalada dhexmartana magaalada oo ah waddada keliya ee isha dhaqaalaha puntland isagana gooshana gaadiidka ka baxa magaalada iyo kuwa soo galaha ayaa waxay u muuqataa mid ka duwan waddooyinka kale ee magaalada dhex mara sida waddada jidka soddonka oo ah waddo si aad ah loo casriyey balse waddadan ayaa u muuqata mid ay maamulka degmada ay ka seexdeen xasan heekala radio daljira boosaaso Oh Allah the Almighty
adeegga ila dhegayso iyo shirkadda golis telecom adeegga ila dhegayso waa adeeg macaamiisha u sahlayay in loogu baahiyo farriimahooda oo cod ah meeshii s m s loogu baahin jiray waa wicid golis samaynayso oo markii aad qabato aad cod maqlayso nambarka hal laba hal haddii uu ku soo waco dhegayso farriinta laguu gudbinayo dhegayso dhega u yeelo si aad dab ahaan uga bogato dhadhanka farriinta iyo dhambaalka ay xambaarsan tahay hana dhaafin adoon dhegaysan adeegeela dhegayso dhabtii waa adeegaad kaga dhergayso dhambaallada farriineed ee khuseeya dhammaan noloshaada adeegeela dhegayso yuu ku dhaafin macmiil ee dhankaaga adkee waddantaada kaga dhabee adeegeela dhegayso
iyadoo aynu wada ogsoonahay in gobollada soomaaliya ay abaar baani ka jirto gaar ahaana deegaanada puntland ayaa waxaa ka mid a meelaha abaartu ay saamaynta ballaalan ku yeelata degmada burtinle ee gobolka nugaal iyo deegaanada hoos yimaada dadka degmada burtinle oo la hadlay radio daljir ayaa waxay ka hadleen sida abaartu ay u saamaysay meeshaan joogaana waa bisaqa tuuladii bisaqa ayaan joogaa waxaan u imid xoolo waraabsi sagaal saacoo habeennimo baan xalaynimo xilligaan hadda siddeedda saacna waa waa macnaa waa joognaa xooluhu weli way ooman yihiin waxna way cabbeen sidaasay isu daba joogaan waxaa jira gaajo waxaa jira xanuun waxaa jira cudur kale oo xoolaha haya oo tiro badan oo sambab leh oo ah leh oo furuq leh oo xanuun uu karaya leh khatar macnaha waxa weeya dee waxaa jira ilaahay baanu macnaha suldaan u ah wax ka qabad wixii u baahan geelu waa fadhiistaa oo meel walba hal fadhida ayaad arkaysaa oo gaajo la fadhida iyo macluul mid iska tugtuglaynaysana oo biyola'ana waa arkaysaa biyana noocaas intaasay biyihii baa nooga hadhay waxaan u malaynayaa berri haddii la cabaynaysan nooga dambaynayn sanaga biyaha waa toban kun marka haddii la helaba de waa haddii la helaba inaan la helin baa hadda kuwo aan waayey baa jira moogta ama tobankiiba waayey ama waayey n biyaha laftoodiiba waayey booyadda biyaha waxay ku imaanaysaa saddex milyan oo lacaga
geel haddii waa aragtaan oo indhihiinna ku aragtaan xoolahanna waa u jeedaanoo barkadaan iyo barkad kale biyo ugu jiraan sagaal saac baa xali ku bilowday haatanna waa u jeedaan
ma waraabinta xoolaha sagaal saac oo habeen waxaa la bilaabatay haa xoolahaagaada hadda ma waraabtay ma waraabin weli waa dhooban yihiin meeshaama degana kaamka xunkaan degana jaanisna waa waayey ma lagaga soo hormaray meeshana shan tuulaa isugu timid meegaagle ceel qaanso ceel weyne baladacaas magacaley bisiqa waa lix tuulo weeye dee naqna iyo daaqna waxaa waa intaas bisiqaa dhakadiisa saaran geedkaasi intaas dhulka kale arigii asaga waa kala baran geelina weli hadda geel farfariistay waa jira laakiinse geelaa ugu roon dee war kale miyaa jirin waa intaa yaa xanuun waa jira furuq baa jira ah baa jidha fadhi kalaa jira baahi baa jidha waxaan jirinba lama ar mid karayaa jira oo arigoo dhan dibirayo karayo oo baqbaktinayo caloolfuur la yidhaahdo oo ariyay kala baran yihiin dadka xoogaa waa caafimaad qabaano hadda dad xanuun iyo gaajo labada way isugu darmadeen
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم dhammaan odayaasha dhallinyarada haweenka muslimka meesha isugu yimid waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacda salaam allahu akbar allahu akbar allahu akbar maantay waxaanu halkaan isugu nimid inaannu allihii subxaanahu wa tacaalaa aanu ku barinno in ilaahay abaarta naga saaro raxmadna uuna siiyo intaanan gudogelin khudbaddayda waxaan walaalahay ka codsanayaa inay soo galaan si aan maaragtay rooggan waxaan ugu diyaaray inaad fadhiisataan dhallinta kalena waa idinku dayanaysaan fadla idinkoo raalliya soo gala gudaha la soo fadhiista walaalihiin qorraxdaas ilaahayna noogu naxariistaan ugu talagalnay soo xarooda dalku wuxuu ku sugan yahay xaalad adag sidaad ka warab haysaan kulligiin qof walba xog ogaal weeye shalayto waxaannu u baxnay kormeer si aanu u soo kormeero walaalaha iyo tuulooyinka iyo miyiga ku nool xaaladda ay ku sugan yihiin run ahaantii dad gaaray ilaa iyo soddon iyo laba qof baan ahayn oo mas-uuliyiin iyo haay-ado iyo golo deegaan iyo xogeeye iyo bahda caafimaadka unisef wol fishin waxaannu qaadanay dawooyin badan maadaama xanuun la soo sheegay waxaannu tagnay ceel weyne waxaannu ugu tagnay dad aad u yar qoysas yar maadaama dadkii ay ka barakaceen oonka ka jira awgiisi halkaasi waxaannu ugu tagnay dhowr qoys oo xanuunsan dhakhaatiirtii nala socotay bahdii caafimaadkaa ku dabiibay waa ka gudubna ceel qaasaa tagnay waaba laga hayaamayoo waxna sankuneeflaa dad iyo duunyo midna ugumaanaa tegin waannu ka gudubnay waxaannu tagnay bisiqi gadruwaa dadku waa wada yaqaanaa baan u malaynahayaa halkaa waxaa isugu tegey dadkii ka hayaamay ceel weyne ceel qaanse meygaagle carriska ballidacar magacaley dadkaasi waa iska yaaceen meesha ay joogeenna ma ahayn meel baad iyo biyo midna leh runtii naftaa geystay waagii dhowaa diiqadii ka da'daa laysugu tegey halkaasi waxaa ku yaalla laba baraagood mid waa maratay midna waxaa ku jiray xoogaa biyaha isleeyaha waa laba sallaan meelaha xoolo badan baa dul dhoobnaa bahdii saxaafaddaa nala socoto waa la soo duubay odayaal waaweyn baanu waraysannay waxay noo sheegaa xalay siddeed saac inay kiyuugay u galeen arigiiyo geeli baa ku xaraysnaa meesha oo waxay fayl ugu jireen barkadda xuntaa biyaha ku jira run ahaantii lix saacadaha ayoo kaleeto baanu waraysanayna waxay dhaheen siddeed saacaan faylka soo galna welina meeshii ma gelin xoolahayguwa kuwa halkaa ku horan cidu maqnayd ma jirin biyo kaloo meel u yaalla iyo baad midna ma jirin waannu ka tagna waxaannu tagnay karin caabi meel la yidhaahdo u jidha adugu toban shan iyo toban kilomitir meelaha ah runtii halkaa dadka aan ugu tagnay dad ka badan baa ugu tagnay waana inteennay ka yarayn waana dareemi kadhaa intaasi meesha waxay u yimaadeen xoolay wadeen laakiin ciyaalkii iyo haweenkii guryaha looga yimid dadkuna waa waa daadsan yahayoo waxa weeye reer guuraag oo dhan baa meeshaas xoogaaga isugu yimid xaalad adag baa ka jidhay oo dhanka caafimaadka ah dhakhaatiirtii iyo dawadii nala socotay meeshii baa hawlihii lagu daweeyey xoolihii waa la'anayeen ari iyo geelba oonkuna waa saan idiin sheegay meeshaan hadda la yidhaahda karin caabi karin caabi waxaanu ugu tagnay biyo biyo baca booto aan ku qiyaasay soddon foostoo baa ku hadhay dadka markaa meesha goobjoogka ahaa dhowr boqoloo qof u ahaayeen waxaa kaloo jidhay xoogaa etoobiyaankii meesha joogeene kaamkaas waa diidanaayeen dadka isugu yimid oo saddex toddoba beri oo qabteeno saddex waa dhammaatay oday weynoo noo warrama wuxuu noo sheegay daraad meeshuu ka soo guuray nin ay goobta isku waraysteen inuu u sheegay in meesha uu ka soo guuray xalay uu guuray wax ugu guuray iyo meelay u socdaan iyo jahwareer xun baa haystay dadkaas walaalahaya waxaad moon dadkii dadka magaalada jooga in badan inaan la daransanayn abaarta adag ee ka jira deegaanka waxaanu maanta isugu nimid awalan inaannu iscafinno ilaahay aanu barinno baahidaas aan soo aragnay dawlad iyo haayad midna wax kama qaban kardo haddii laysku tago cawaamka oo dhan noo soo gurmado mid wax ka beddeli kara ma aha waxa wax ka beddeli kara allah subxaanahu wa tacaala ee na abuurtay ee baahidaas naga qaad isagaa naga qaadi kara waxaa laganaga rabaa qof kastoo innaga inaga mid ah inaynu si kal iyo laaba u ducaysanno ilaahay aynu barinno dembi dhaaf weyddiisanno in ilaahay uu noogu naxariisto isu soo baxaas maanta aanu soo baxnay ayaguna sidoo kaleetaana farrinta afarro waxaanu ku niri ilaahay barya oo roobdoona oo soo baxa maalinta beriya waxaan ilaahay ka baryayaa inuu roobna siiyo allaahumma aqisnaa qaysan muqiisan allaahumma aqisnaa qaysan muqiisan marii'an marii'an naafican kayra addaar naafican kayra addaar caajilan kayra aajila allaahumma aqisnaa cibaadaka wabahaa'ika wa abshiru raxmataka waxayi baladika almayd allaahumma asibnaa naafican mudirnaa bifadli illaah ilaahayow hanugu baryadaas hanugu qadin rabbiyow ilaahow roob nagu sii ilaahayow saqiirka aan soo jafnay karaamadooda roob nagu sii ilaahayow waayeelka aan soo saaray roob nagu sii rabbiyow baryada hanugu qadin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ganacsatada soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolka karkaar ayaa bixiyey deeq lacageed oo ay ugu talagaleen in lagu horumariyo barnaamijka lagu hagaajinayo deegaanka ee loo yaqaano j b l g kula karo ka qabsoomay xarunta dowladda hoose ee degmada qarno ayaa ahaa mid lagu wareejinayay lacag dhansho kun oo dollar oo uu soo diray injineer maxamuud khaliif xasan diric oo ka mid ah qurbajoogta ka soo jeeda gobolka karkaar ee ku dhaqan dalalka maraykanka iyo kenya islamarkaana waxa uu lacagtan usoo wakiishay maxamed siciid cagoole waxaana kulana kan ka soo qayb galay maamulka degmada qarno odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale marti sharaf kale ugu horeyntii waxaa munaasabada daafuray duqa degmada qarno cabdi siciid cismaan isagoo ka warbixiyey ujeeddada kulanka waxaa runtii xusid mudan injineer jabiye oo ah muwaadin u dhashay qardho inuu kaga qayb qaatay lacag dhan shan kun oo dollar waa xafladda maanta aasaas ama waajib u ah waxaau leenahay inta kale oo u dhalatay magaalada qardhona waxaa loo baahan yahay inay kaga qayb qaataan horumarka magaalada inay kasoo qayb galaan oo contributionkooda ay ka qayb qaataan maadaama ay degmadu ila dhaqaale aysan lahayn laguna khasban yahay in contribution sanad walba laga geysto gblg-ga ama mashaariica socota oo horumarinta magaalada marka waxaa leeyahay inta kale oo u dhalatay magaalada waa inay ku daydaan engineer jabiye oo runtii markasta u heelan inuu ka qayb qaato horumarka magaalada waxaa ii soo wakiishay inaan ku wareejiyo odayaasha iyo cuqaasha hortooda iyo guddoomiyaha degmada iyo xokeeyaha lacag shan kun oo doolara oo uu kaga qayb qaadanayo lacagtii degmada laga rabay oo ilaa labaatanka kun oo doolar oo degmada sheer ahaan looga rabay injineer maxamuud khaliif xasan diric oo loo yaqaan injineer jabiye
kasoo qaybgalayaashii kulanka ayaa dhankooda u mahad celiyey injineer maxamuud khaliif xasan diric lacagtan uu soo gaarsiiyey si looga qayb qaato horumarinta mashaariicda ka socda degmada qardho iyadoo uu injineerku sanad kasta lacag dhan shan iyo labaatan kun oo dollar uu ku kabo jaamacadda bariga africa farceeda magaalada qardho
mid sidaa ninkaa la sheegayo oo maxamuud khaliif xasan oo jabiyalaya uu sameeyey weliba ragga xoolo badan baa jira ka badiya
dowyo shan iyo labaatan buu bil walba baxsaay war dhowr dhowr min konton baxshay inta abaarta si un alla u galaayay ma laydinka waayo maxaa idinka reebay waxaanu leenahay walaalayaal maanta yaa maali jiray bay maalaysaa ogna harkiina ku jirahe inaynu istiillana waa soo dhawaynayaa mar labaad iyo mar saddexaad jabiyagoo mahad celinaya khiyaarta kalena waxaanu leenahay ku dayda horey loo tilmaamay oo jaamacadda ka qayb qaadan jiray oo maamulka degmada wixii ku adkaada ka qayb qaadan jiray oo haddeer kasoo qayb qaatay horumarinta degmada waxaan leenaha khayralaha siiyo sida caqlinta iyo maamulkii iyo guddoomiyii iga horreeyay ay yidhaahdeen intiina kalena waxaanu leenaha ku dayda oo soo dadaala oo ninkii haddee dadkiisa wax tara ilaahay baa wax tara dadka kale waxaa leenaha war ku dayda ninkaa leeyahay shan iyo labaatan kun sanadkii u baxshaa wixii farti la qaadana waxba ku daraa ku dayda si dadkii loo badbaadiyo oo idinku weliba dadka badbaadiya yahay gacanta weynu ka geystay horumarinta degmada jaamacadda tuu ka geystay weli arigooda aad baan taasna waxaan leeyahay khayr allah ku siiyo
ugu dambeyntii maxamed siciid cagoole oo lacagtan loo soo wakiishay ayaa si rasmi ah duqa degmada qarno cabdi siciid cismaan ugu wareejiyey bismi illaahi raxmaan raxiim waxaan haddana ku wareejinayaa guddoomiyaha degmada mudane cabdi siciid lacag shan kun oo dollar ah oo taasa lacagtaas aan wakiil uga ahay inaan ku wareejiyo guddoomiyaha injineer maxamuud khaliif xasan diric oo soo diray ilaahay wax khayr haugu bedelo guddoomiye iyo guddoomiye aad baa umahadsantahay insha allahu tacaala fuduushka degmada horumarinta annaguna waxaan qaban qaadaynaa ilaahay xogtiisa in meesha loogu talagalay ay ku dhacdaseen kulana kan ayaa sidoo kale intii uu socday waxaa looga hadlay sidii loogu gurman lahaa dadka ay saameeyeen abaaruhu iyadoo qurbajoogta iyo dadka waxhaysta ee kasoo jeeda gobolka karkaar loogu baaqay sida ay ugu gurman lahaayeen dadka ay saamaysay abaarta baahsan ee ka jirta gobolada puntland iyadoo ummadana loogu baaqay inay fadhiga ka kacaan maxamuud nadiif jire raadiyo daljir qardho guud ahaan kheertana dhegaysanaysaay barnaamijkii xulashadu waa naga intaas barnaamijka xulashada waxaa idiin sahashay maanta shirkadda golis isgaadhsiini waa golis isgaadhsiinta geyigeena golis ku dooro halabuur iyo horumar joogta guud ahaan barnaamijka waa naga intaas anigoo axmed maxamed nadiif aad ila socodsiinaya intaan barnaamijkan gees xiga ku kulmi doono haddii rabiidma intaas iyo nabadgelyo